بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن فشروطها ثمانية waxaan ku guda jirnay kitaabka la yidhaahdo cumdatu saalik wa cuddatu naasik lilimaam ibni naqiib raximah ullah gaar ahaan fi kitaabi salaa markii axkaamta salaada aan soo marnay inteeda badnayd bitafsiil uu usoo sharaxay sheikhu raximahullah halkan wuxuu ka guda gelayaa salaada shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo abcaadda salaada iyo sunanka waa afar qaybood wey wuxuu yidhi walisalaati shuruudun salaadu shuruud bay leedahay wa arkaanun arkaan bay leedahay wa abcaadun abcaadna way leedahay ashuruud waa jamcu shardin ashuruud waa jamcu shardin sharaa'idna waa lagu jamciyaa shar shuruud iyo sharaa'id ashardu bisukuuni raa lugatan waxa weeye ilzaamu shayi waltizaamuhu لغة إلزام الشيء والتزامه واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود شرطك وحا ليرهدا حق اللغة وإلزام الشيء والتزامه شيء إن لإسكل لازميه shay in la laasimsado layskuna laasimiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa ashardu xagga luqada culummada qaar markay tacriifinayaan ashardu luqatan waxay yidhahdaan waa bimacna alcalaama waad ku aragteenaa u malaynaa kutubada usuulka qaar ka mid ah ayagoo sidaa ku tacriifinaya laakiin tacriifkaas in la yidhaahdo ashardu iyadoo ra'du reeban tahay luqatan waa alcalaama sawaab ma ah midda bimacna alcalaama ah waa asharad bifatxi raa asharad iyo ashardu waa laba kelimadood oo kala duwan xagga macnaha asharad markii la yidhaahdo oo shiinka iyo ra'da labadaba la kor dhigo waa bimacna alcalaama waxayna ku wasan tahay sabab sabab iyo sharad waa isku wasni xagga mufradka iyo xagga jamca labadaba sabab maxaa lagu jamciyaa asbaab sharadna waxaa lagu jamciyaa ashraad faqad jaaءa ashraaطuhaa ay calaamaatuha alashraaط waa bimacna alcalaamaat alashraaط ma aha jamcu shardin ee waa jamcu sharad midda hadda shiiku uu ka hadlayo ama darsigeenna uu ku saabsan yahay waa midda mufradkeedu uu yahay ashardu oo ra'da la reebayo waana bimacnaa ilzaamu shayi waltizaamu sidaasay ku fasireen culamaau luga labada kelimadoodna u kala duween alfayruus aabadi raximah اllah fi lqaamuusi اlmuxiiط labada kelimadood buu waa sheegayaa ashardu oo ra'du reeban tahana wuxuu ku macneeyey inay tahay ilzaamu shayi waltizaamu asharadna wuxuu yidhi waa bimacna alcalaama kadalika saaxibu mukhtaar asaxaax isagana sidaas oo kale uu ku fasiray asharad inay tahay midda ah bimacna alcalaama waxaa kaloo sidaa ku macneeyey ibnu اlأthiir fi الnihaaya fi gariib اlxadiiث وkذلك الjwhrي في الصحاaح culamada luغada arrintan way kala duween aلsharط iyo aلsharط waxaana qaacido ah haddii mas'alo la ysku qabto mas'aladaasi haddii dhanka luqada ku saabsan tahay marjiceedu waa culamaa'u luqa hadday xadiid ku tacalluqdana marjicu waa culamaa'u lxadiid hadday fiqhi ku tacalluqdana marjicu waa culamaa'u lfiqhi idan mas'alada mas'alo luqada xaggeeda ku saabsan waa usuuliyiinta waxay yidhahdeen ashardu waa bimacna alcalaama luqawiyintuna waxay yidhahdeen waa ilzaamu shay wailtizaamu labada yaa qowlkooda la qaadanayaa yaa asaloo marjic ah culamaau luqa marjica marka kelimada luqawiye ay tahay luqadaa loola noqdaa fii kutubi lmusalax waxaad ku arkaysaa in badan ama aad ku aragteen masaa'il musalaxa oo la leeyahay fuqahaduna sidaasay ku tageen culamaau lxadiidna sidaasay ku tageen yaa qowlkooda qaaliban la qaataa markii musطalaxa la joogo culamaau اlxadiid maxaa yeele fannigu fani xadiida wa qaaliban ayaga ku xoog badan fannigaas calaa kullin ashardu markii ra'da la reebo ma aha bimacna alcalaama ee waa ilzaamu shayi wailtizaamu xagga luqada wey xagga istilaaxa maa yalzamu maa yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud waxaa loola jeedaa shardi waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu midka uu ka laasimayo min cadamihi weytadiisu ay ka laasimayso alcadamu weyte ay ka laasimayso midka haddii asiga la waayo wuxuu shardiga u ahaa la weynayo kaasaa shardi la yidhaahdaa haddii asiga la waayo wixii uu shardiga u ahaa la heli maayo laakiin haddii shardigii la helo ka laasimi mayso wuxuu shardiga u ahaa in la helo tusaale maala waxaa waaye alwuduu waysaqaadka waysaqaadka ama tahaaradu waa sharطun min shuruudi الsalaa soo ma qofka hadduusan tahaaro qaadan oo tahaaradii la waayo salaadii ma jiraysaa mase salaadana waa la weynayaa haddii tahaaro la waayo salaadana waa la weynayaa maa yalzamu min cadamihi alcadam macnaheedu waa sidaa waa midka haddii la waayo ay ka laasimaysa in la waayo wixii loo shardinayo haddii tahaaro la waayo waxaa ka laasimaya in salaad la waayo haddii laakiin tahaaradii la helo laazimiya in salaad la helo yaa laasim ma aha qofka waxaa laga yaabaa inuu iska tahaaro qaato usan tukan waa weyse qaatay kadibna suuqiisuu iska aad soo uma bannaana inuu iska weyse qaato salaadna uusan tukan tatawuca ama sunnaa waa mashruuc waa u bannaanta idan in la helo tahaaradii ka laasimi mayso in salaaddii la helo walaa yalzamu min cadamihi alcadamu walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud yacni ka laasimi mayso wujuudkiisa shardiga jiritaankiisa kama laasimaysa alwujuud ay wujuudu lmashruud midkii wax loo shardiyey jiritaankiisa ka laasimi mayso tacriifka ma la fahmay tacriifka khulaasadiisa waxa waaye maa yalzamu min cadamihi alcadam waa midka min cadamihi asiga weytadiisa ay ka laasimayso alcadamu weytaa ka laasimaysa waxa la weynaya waa maxay dambe waa kii wax loo shardinaya waa mashruudki in la waayaa ka laasimaysa walaa yalzamu kama laasimayso min wujuudihi ay min wujuudi shardi shardiga jiritaankiisa ka laasimi mayso alwujuud ay wujuudu lmashruud midkii loo shardinayo jiritaankiisa ka laasimi mayso kaasaa waxaa la yidhahdaa shardi shuruudda marka salaada haddaan usoo noqonno uu sheikhu raximahullah halkan uu ku sheegay inay salaadu shuruud leedahay salaada shuruudeedu waa laba qaybood shuruud sixa iyo shuruud lwujuub labadaa qaybood ayay shuruudda salaadda u qaybsamaysaa shuruud ku tacalluqda wujuubka salaada iyo shuruud ku tacalluqda sixada salaada farqigaana u dhexeeya labadaas labada arrin alwujuub wasixa waa kala duwan yihiin shuruudulwujuub waxaa loola jeedaa waa shuruudda loo dhigayo cidda salaadii ay ku waajibayso salaada yaa lagu leeyahay ku waajibaysaa waxay ku waajibaysaa qofkii laga helo intaasoo shardi shuruuddaasi maxaa la yidhahdaa shuruud ulwujuub baa la yidhaahdaa shuruud sixa qofkaani shuruudii wujuubka waa laga hela salaada waa ku waajibtay salaada markuu tukanayo sooma la raba inay salaadu ka ansaxdo ansaxa salaada shuruuday leedahay haddii shuruuddaasi la waayo salaada ma ansaxayso shuruuddaasna maxaa loo yaqaanaa shuruudu sixa baa la yidhaahdaa haddii shuruudulwujuub la waayo qofka salaada waajib kuma ah haddii shuruudu sixa la waayo ama mid ka mida la waayo qofkaasi salaada ka ansixi mayso shiiku halkan wuxuuna yidhi fa shuruuduhaa amaaniyatun salaada shuruuddeedu waa sideed buu yidhi loo nooma kala sheegin ma shuruudu sixa mase waa shuruudulwujuub shiiku kalama qaadin raximahullah laakiin halkan wuxuu ula jeedaa waa shuruudu sixa shuruudda uu soo wado waa shuruudu sixa ee ma aha shuruudulwujuub ma ah shuruudii wujuubka ka hadlaysay ma ah fa shuruuduhaa salaada shuruudeeda amaaniyatu waa sideed buu yidhi fa shuruuduhaa ay fa shuruudu sixati salaa salaada sixadeeda ansixidda salaada shuruudda loo shardinayo waa sideed shardi sideeddaa shardi mid ka mida haddii la waayo salaada ma ansaxayso salaadu baatilay noqonaysaa maxaa yeelay shardiga haddii la waayo maxaa ka laasimaya wixii loo shardiyeen in la waayaa ka laasimaya sidaan tacriifka shardiga ku soo marno طahaaraة الأcضaaءi min alxadaثi والnajas sideedii buu halkan kuu tirinayaa waxa weeye طahaaraة الأcضaaءi xibnuhu inay طaahir ka ahaadaan min alxadaثi xadaث iyo والnajasi nijaaso xibnaha qofka musaliga ee tukanaya waa inay طaahir ka yihiin xadaث iyo nijaaso labadaba haddii labadaba aysan daahir ka ahayn qofkaasi salaadiisu ma ansaxayso maxaa yeelay min shuruudi sixati salaa maxaa ka mid ah alطahaara طahaaradu waa shardun min shuruudi sixati salaa طahaaradaasi waxaa soo gelaya laba qaybood kow qofka inuu xadad daahir ka yahay xadad maxaa loola jeedaa waxyaabaha weysada buriya waa inuu daahir ka yahay waa inuu weyse qaato wax buriyana uusan la imaan min gaa'iطin aw bowlin iyo wixii la mid a wاnajas iyo inuu najaaso xibnihiisu daahir ka yihiin yacnii xibnihiisa qaar ka mida waa inaysan nijaaso lahayn waxaa kaloo soo gelaya shardigan طahaaraة اlmakaani waاthawb makaanka iyo marada lagu tukanayo labadaba inay daahir yihiin masaa-ishaana horaan usoo marnay adiladeeda sheikhu haddaba halkan waa soo ijmaalinayaa laakiin adilada horaan usoo marnay wa satru lcawrati iyo cawradoo la asturo satrulcawra waa soo marna soo ma baab gooni uu sheikhu kusoo faahfaahiyey wa istiqbaalu lqiblati iyo qibladoo la qaabilo ayadana sidoo kale waa soo marnay wa ijtinaabu lmanaahi almadkuura iyo in laga fogaado manaahida la sheegay manaahida la sheegay wahiya manaahidaasi waxa wa almanaahi waa waxyaabaha la iska reebay ee la sheegay wahiya alkalaamu waalaklu waalficlu waa saddex waxyaabaha manaahida ah ee la iska reebay fi salaa oo salaada burinaya waa saddexdan alkalaamu waalaklu waalficlu hadalka salaada dhexdeeda lagu hadlo salaada dhexdeed in wax lagu cuno iyo ficil in la sameeyo salaada dhexdeed alficlu wuxuu ula jeedaa alficlu lkaiir wey waa ficilka faraha badan dhaqdhaqaaqa iyo camalka faraha badan ee salaada burinaya waana soo marnay ficilka salaada burinaya nooca uu yahay wa macrifatu dukhuuli lwaqti iyo ogaanshaha qofku uu ogyahay in wakhtiga uu soo galay walow dannan walow macrifadaasiba ha ahaato danni iyo male inuu ogyahay in salaada wakhtigeeda la gaaray haba maleeyo maxaa yeele danigu waa macmuulun bihi waa lagu dhaqmaa waalcilmu iyo inuu og yahay bifardiyati salaati salaadu inay farad tahay wa bikayfiyatihaa iyo qaabkii salaada inuu og yahay arrimahan shuruuday waxay u yihiin lisixati salaa haddii marka wax ka mida la waayo shuruuddan shardi ka mida haddii la waayo salaadaasi xukunkeedu waa maxay salaa baatilaawe waxyaabaha marka la weyn kara qaar ka miduu halkan kugu sheegaya shuruudihii qaar ka midahoo buray iyo salaadu sida ay noqonayso wuxuu yidhi famataa akhalla hadduu marnaysiiyo ama khalal iyo dhaawac uu ku keeno bishardin shardi batalad salaaddu way buraysaa mithlu an yasbiqahu alxadadu fiiha sida in xadadku uu ka hormaro salaadda dhexdeed salaadda isagoo ku dhex jiro ayaa aariya ka timid aariyadii baa ka soo hormartayoo waa ceshan waayey ama waaba moog yahay inuu salaad ku jiro waa is-ilaabay markaasuu salaadda dhexdeeda aarya ka timid walow sahwan sahwiba ha noqoto hadduu rabo sahwi ha ahaata buy haddii xadad uu ka hormaro walow sahwanba hauga hormare sahwi wuxuu la jeedaa bimacnaa qofkan waa sahwiyey ma malaynaya inuu salaad ku jiro ama waa hilmaamay aw tusiibuhu aw tusiibahu ama ay asiibta buu yidhi najaasatu najaaso haddii marka xadad uu ka yimaad walow sahwan salaadiisu way buraysaa laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada salaadda dhexdeed marka hadduu xadadka ku dhaco ilaahay salaadaasi ma aqbalayo salaadaasi way buraysaa laakiin xadadkaasi waa inaa hubto inuu yimid oo waswaasiya shaki keliya aysan ahayn haddii shaki keliya ay tahay ousan wax caddayn ahayn muxuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam falaa yansarif حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فمتى أقل بشرط بطلت وبري ساور مثل أن يسبقه الحدث أن يسبقه هذا يؤنغنيسا المصلي ومتك تكني إنه كهر مرو الحدث وحهر مريا وحدث حدث كي بسودك دقية معنا ولو سهوا بها هذا كسو هرمر حدث كي وآريض أي كتم هذا صلاة دحذا هذا صلاة ويبريسا aw tusiibahu ama hadday asiibto najaasatu najaase hadday asiibto najaasadaasoo radbatun qoyan falam yulqi thawba maradana uusan tuurin salaadu way buraysaa laakiin hadduu marada iska tuuro maalan cimaamadda ayaa najaasar qoyan ka asiibtay markaasuu ayadoo dhan iska tuuray salaaddiisu waa saxiixa markaa laakiin hadduusan tuurin ee cimaamaddii oo najaasala salaaddii uu iskaga tukado salaaddiisu way buraysaa maxaa yeele waxaa laga waayay meeshaan shardi shuruudii salaada ka mid ah oo ah tahaaratu thawb maradu inay daahir ahaato aw yaabisatun xagee ku cadfan tahay oo yaabisatun aw tusiibahu najaasatun radbatun aw yaabisatun hadday asiibto najaaso qoyan aw yaabisatun ama mid qallalan ay asiibto fa yulqiihaa oo markaa najaasadii uu ku tuuro qallalnayd biyadihi gacantiisa uu ku tuuro aw kummihi ama kumkiisa uu ku tuuro kumka waa la yaqaan waa meesha gacanta marada laga geliyo gacantii buu caadi ugu tuuray ama kumkiisa buu ku tuuray nijaasadii way ka dhacday aw takshifa riixu haddii nijaasadii sidaas uga dhacdo salaaddu way ka buraysaa nijaasadaani waa nijaasa yaabisa way qallalan tahay markuu gacantiisa ku tuuro waxa uu noqonayaa bay yidhaahdeen xaamilu najaasatin w ninkaa nin najaase ximbaarsan uu noqon nijaase nin ximbaarsan salaaddiisa xukunkeedu waa maxa horan usoo marna soo maaha tiiyaad u celinaysaa marka xukunkeedu waxaa waa salaaddu inay burayso aw takshifa riixu ama riixda ama dabeeshu ay faydo cawratahu cawradiisa dabeeshii baa cawrada ka fayday dabeela inta timid ayay marada madaxa u gelisay maalan wa tabcudu waxay kaloo ka fogaysay assutratu asturaadii marada uu isku asturi lahaa waa ka fogayse dabeela inta timid ee cawradiisana fayday ayay asturaadiina ka dheeraysay oo wuxuu isku asturi lahaa waa ka fogaadeen salaaddu way buraysaa maxaa yeelay satrul cawra meesha ka baxay aw yactaqida ama wuxuu caqiidaysan yahay bacda bacda afcaalihaa afcaasheeda qaar ka mida ayuu wuxuu u caqiidaysan yahay fardan inay waajib tahay wa bacdahaa qaarkeedna wuxuu caqiidaysan yahay sunnatan inay sunno tahay walam yumayizhumaa fardigii iyo sunnadiina kalama soocin salaadda waa ka buraysaa buu leehay markaan waalcilmu bifardiyati salaadaa laga waayo soo ma inuu salaaddii faradnimadeedii ogaado ayaa meeshaan laga waayay salaaddii qaar ka mid ah ama afcaashii qaar ka mid uu sameynaya wuxuu aaminsan yahay inay fardi tahay qaarna wuxuu aaminsan yahay inay sunno tahay mana u kala soocna labadooda bacdu shaaficiya waxay leeyihiin salaaddu markay burayso intaan keliya uu shiiqu sheegay ku buri mayso ee waxaa u dheeraada shay fardiya oo waajiba mucayan ah inuu u aamino inuu nafli iyo sunno yahay markaas waa yidhaha markuu salaada ka burayso maalan hadduu yidhahdo salaadan afcaasheeda qaar ka mida waa waajib qaar ka midana waa sunna laakiin ma kala sooci karo mana kala yaqaan intan keliya salaad uga buri mayso laakiin hadduu yidhaha maalan fa qiraa'atu lfaatixa so min wa arkaani salaa kama mid aha hadduu yidhaahdo faatixada akhrinteeda sunno waay saasaan aaminsanahay markaas waa ay markay ka burayso markaa waa ay bale marka ay ka burayso waa markii shay fardiya oo mucayan ah uu aamino inuu nafli tatawuca uu yahay idan qaydkaasaa kusii xiran falow ictaqada hadduu caqiideeyey buu yidhi anna jamiicahaa salaada dhammaanteed fardun inay waajib tahay aw baadara ama uu u degdego biilqaa'i thawbi najisi maradii nijaasada ahayd inuu tuuro wa binafdi alyaabisati iyo inuu iska firdhiyo iska filqo nijaasadii qallalnayd hadduu u degdego wa bisatri alcawrati iyo cawrada asturiddeeda hadduu u degdego lam tabdul salaadu buri mayso falowdan jawaabteedu waa lam tabdul falow ictaqada hadduu caqiideeyo musalliga tukanaya anna jamiicahaa salaada uu tukanaya dhammaanteed fardun inay waajib tahay xataa kuwii sunnooyinka ah ee tatawucaadka hadduu caqiideeyo inay waajib tahay kulligeed inay waajib tahay hadduu caqiideeyo aw baadara ama uu u degdego biilqaa'i thawbi najis maradii nijaasada ahayd tuuriddeeda hadduu u degdego hore wuxuu usoo yidhi soo maaha maradii nijaasada ahayd nijaasada laba u kala qaaday haddii nijaasadu qoyan tahay marada uusan tuurin salaaddu way buraysaa laakiin hadduu u degdego inuu iska tuuro salaaddu buri mayso wa binafdi alyaabisa ay wa binafdi annajaasati alyaabisa nijaasadii qallalnayd firdhinteeda iyo iska filqiddeeda hadduu u degdego salaaddu ka buri mayso goormay ka buraysaa waa markuusan u degdegin ou la daaho markaas waa markay ka buraysa salaadda laakiin mar alla markay nijaasadu ku dhacday hadduu iska filqo hadday qallalan tahay salaaddiisu waa saxiixa haddii midii qoynayd maradii ay ku dhacday isla markiiba uu iska tuuro salaaddiisu waa saxiixa ku buri mayso wa bisatri alcawra hadduu u degdego cawrada asturiddeeda markay cawradii ka faydmata maalan oo maradii dabeele ay ka fayday isla markii wuxuu u degdegay inuu cawradii asturo isagana salaada ka buri mayso lam tabdul buri maysa buy idan waxay buraysaa intii lasoo sheegay waxay ku buraysaa haddaan loo degdegin in la zuuliyo laakiin hadduu qofku u degdego inuu zuuliyo salaaddiisu waa saxiixa wa arkaanuhaa salaada arkaanteeduna sabcata cashara wuxuu yidhi waa toban iyo toddobo arkaanta shuruudda salaada saan hore u sheegna waa shuruudu asixa shuruudii sixada waaye ma ahan shuruudii wujuubka waxaa jira shuruud salaadu ay ku waajibayso shuruudu wujuubi salaa waa lix shardi waay shuruudu wujuubi salaa waa lix shardi alislaam albuluuq alcaqlu النقاء عن الحيض والنفاس النقاء عن الحيض والنفاس بلوغ الدعوة سلامة الحواس shuruudaasi lixda ah waxay ku saabsan tahay waa shuruudu wujuubi salaa lixdan shardi qofka laga helaa salaadii ku waajibaysa qofka inuu muslim yahay hadduu gaal yahay hadda salaad laga yeeli maayo waa inuu soo islaamo marka hore albuluuq hadduusan qaangaarin salaaddu waajib kuma ah laakiin ma ka ansaxaysa hadduu tukado mumayizna uu yahay waa ka ansaxaysa marka waa kala duwan tahay sixada iyo wujuubka waajib kuma ah hadduusan qaangaar ahayn waajib kuma ah shardiga saddexaad waa alcaqlu alcaqlu maxaa ku baxaya aljunuun oo waalli ah qofka waalan salaadi waajib kuma ahan hadduu tukada ma ka ansaxaysaa maya hadduu tukadana ka ansixi mayso idan shardigan waa lilwujuub walisixa labadaba caqliga inuu qofku caaqil yahay annaqaa'u can alxaydi waannifaas haddii qof dumara ay tahay waa inay ka daahir tahay xayd iyo nifaas macnaha muddada ay xaydka iyo nifaasku ay ku jirto salaadi waajib kuma aha salaada waajib kuma ahan waktiga ay caadadu ku jirto marka waa inay ka daahir tahay can alxaydi waannifaas buluuqu dacwa maxaa loola jeedaa buluuqu dacwa yacni risaaladii dacwadii inay gaartay oo soo hore looma dhihin waa alislaama shardiya haa qofka asigoo muslima ayaa waxaa laga yaabaa haddana salaada wujuubkeeda inaysan gaarin sida maalan qof meel fog ku sugan oo bilaad islaamiya oo dhan ka dheer islaamay qiray laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah laakiin aysan gaarin salaada inay waajib tahay qofkaas salaad miyaa ku waajiba fii xaqihi waajib kuma aha maxaa yeele maba ogaba inay salaadi waajib tahay marka inay dacwada gaarto waa shardi dacwada waa inay gaarto oo salaada inay waajib tahay qofkaasi waa inay gaarto ogyahay salaamatu alxawaas dareemooyinka inuu qofka u caafimaad qabo macnaha waxyaabaha wax lagu ogaado inuu qofka u caafimaad qabaan oo qofka hadduu dhagaala'ya indhala'ya waxnana uusan maqlayn waxnana uusan arkaynin salaadii ogaanshihii ogaa lahaa inay waajib ku tahay barashadeedna midna aysan suuragal u ahayn qofkaa salaad miyaa waajib ku noqonaysa salaad waajibkuma ah fii xaqihi maxaa yeeley aalaadkii wax lagu ogaa lahaa waa ka maran yahay uma caafimaad qabaan lixdaa shardi ayay culamada qaar u shardiyeen inay salaada loo shardinayo wujuubkeeda ma ahan sixadeeda ama sixatu salaa sheekha shuruuduu noo sheegaa ka mida culamada qaarna shuruudu sixati salaa qaara ilaa shan iyo toban gaarsiiye laakiin sheekhu hadda sideeduu ka soo qaatay qaala wa arkaanuhaa arkaanteedu sabcata cashara waa toddoba iyo toban rukni wey alruknu ama alarkaan waa jamcu rukn ruknigana waxaa la yidhaahdaa xagga luqada aljaanib alaqwaa alruknu waa aljaanib alaqwaa waa dhanka xoogga badan ayaa waxaa la yidhahdaa rukni hadda masjidkan intuu ku taagan yahay waxa ugu xoog badan waa tiirarka soo ma tiirarkan maxaa loo yaqaanaa arkaanulmasjidaa la leeyahay waa arkaan maxaa yeele waa jaanibka xoogga badan ee culayska saaran oo dhan uu ku tiirsan yahay ama uu ku taagan yahay macnahaas luqawiga waxaan ka fahmaynaa cibaadada markii la leeyahay sheegaani rugni buu u yahay bimacnaa jaanibkii xoogga badnaa buu u yahay wa oo cibaadadaasi la aqbali maayo biduunihi asiga la'aantiisa cibaadadaasi ma ansaxayso rugniga iyo shardiga waxay wadaagaan mid walboo labada ka mid a asiga la'aantii waxba ansixi maayaan shuruudu salaa iyo arkaanu salaa waxay wadaagaan ana salaata laa tasixu ilaa biha salaadu ma ansaxayso ilaa bishardi aw birukn dhankaasi way wadaagaan oo waa meeshay iskaga midka yihiin wa waxaa jira marka wejiye ay ku kala duwan yihiin wejiyada ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah الشرط أما الشروط waxay dhacaan qabla salaa shuruudu waxay dhacaan salaada horteed rukniguna wuxuu dhacaa bacda salaa markii salaada la gudagalo kadib rukniga salaada gudagalkeeda kadib uu imaanaya qofka markuu salaada xiranayo intuusan xiran ka hor waxa uu hormari karaa waa shuruud laakiin arkaantu salaada gudaheeday dhacaysaa ee horteeda ma dhacdo farqiga labaad oo u dhaxeeya bayna ashardi waarukni waxaa waay ashardu mustamirun ilaa aakhiri asalaa shardigu waa mid mustamir ah oo daa'imaya ilaa salaada aakhirkeeda laga tago waa mid soconaya maalan anniya salaadda markii la tukanayo waxaa la yidhi in la niyeysto weeye soo ma niyadu waa shardu min shuruudi salaa culamada qaarna arkaantay ku daraan oo markii la gelaya ah haddaan maalan tahaarada ka soo qaadno rugniga iska dayna niyada tahaarada waa shardi goormay dhacdaa tahaarada ma qabla salaa mase waa fi salaa waxay dhacdaa qabla salaa qofku wuxuu tahaaro qaataa waa salaada ka hor tahaaradaasi markii salaada la galo ma go-aysaa mase waa inay mustamir noqoto waa inay mustamir noqoto ilaa xaggey gaaraysaa ilaa aakhiri salaa waa in salaada awalkeeda ilaa aakhirkeeda shardigaasi u taagnaado w adoo salaaddii aakhirkeeda maraya hadday tahaaradu burto salaadaasi halkaasay ku buraysaa waa inaad ku soo celiso idan shardigu waa mustamir ilaa aakhiri salaa laakiin rugnigu yantaqilu ilaa ruknin aakhar rugnigu wuxuu ka wareegayaa rugni rugni kale u wareegayaa maalan alqiyaam fi salaa salaada istaagga la taagnaanayo muxuu ka mid yahay salaada faradka ee waajibkaa qiyaamkeedu waa maxay horaan usoo marnay waa ruknun min arkaani salaa qiyaamkaasi mustamir miyuu noqonaa ilaa aakhiri salaa mase waa laga wareegayaa qiyaamka kadib maxaa ku xiga qofka waa rukuucaya kadib waa sujuudaya idan waa laga wareega rugnigaas ruknulqiyaam waa laga wareego ilaa rukni rukuuca u wareegaysaa ruknigii rukuucdaa ka wareegaysaa ilaa rukni lictidaal ictidaalkii baad ka wareegaysaa ilaa rukni sujuud idan ruknigu waa mutanaqil waa mid guurguuraya oo marba meel u wareega ma aha mustamir mid meel daa'im ku noqonayo soconaya ilaa aakhiri salaa ma ah farqigaasna waa farqi labaad oo u dhaxeeya بين الشرط والركن فرقiga سدexaad الأركان تتركب منها الصلاة أركانtu تتركب منها ماaهية الصلاة أركaنta waxaa iska koraya xaggeeda ماaهية الصلاة صaلاada xaقيiقadeeda ماaهiyadu ماaهية الشhيء وحقيiقته الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط taasi shuruudda waa ka duwanta yacni arkaanta waxaa ayada iska koraya xaqiiqada salaada salaada xaqiiqadeedu waxay uga ku taagan tahay arkaantan laakiin shuruuda waxaaba laga yaabaa salaada inaysan ka tirsanayn waa shay khaarij can isalaa waa khaarij can maahiyati salaa xaqiiqada salaada way ka baxsan tahay maalan aطahaara tahaaradu salaadii laftirkeeda miya mase waa ka duwan taha tahaaradu salaadii ma ah walidaalika fuqahadu kitaabu salaa iyo kitaabu tahaara laba kitaab ay ka kala dhigaan soo ma tahaaradu salaada kama tirsana laakiin waa shardi shuruudii salaada ka mid a qofku markuu tukanayo salaadu waxaa lagu tacriifiyey soo maahan waa aqwaal iyo afcaal ilaahay lagu caabudayo subxaana wa tacaala aqwaashaas iyo afcaashaasi tahaaro miyaa ku jirta kuma jirto satrulcawra ma ku jirtaa kuma jirto laakiin rukuuc iyo sujuudi waa ku jirtaa soo maha iyo qiyaam waa xaqaa'iqdii ku taagneed salaada idan arkaantu waa maahiyatu salaa waa xaqiiqadii salaada shuruudana waa shay-un khaarijun can maahiyati salaa waa shay ka baxsan maahiyada maahiyada waxaa laga wadaa xaqiiqada salaada way ka baxsan tahay shuruudda farqigaasna waa farqiga saddexaad ee u dhaxeeya bayna ashuruudi waalarkaan hal arrinay wadaagaan marka halka arrinay wadaagaan waa maxaan hore u sheegnay mid walbo labadooda ka mid a haddii la waayo cibaadadaas way buraysaa mid walbo labadooda ka mid a haddii la waayo salaadaasi salaa baatila ayay noqonaysaa taa way wadaagaan laakiin haddana way ku kala duwan yihiin wejiyada qaar oo furuuqdaasaa udhaxaysa wa arkaanuhaa sabcata cashara buu yidhi anniyatu watakbiiratu alixraami waalqiyaamu waalfaatixatu waarukuucu watuma'niinatuhu waxyaabaha uu tirinayo kulligood waa soo marnay anniyatu niyadii wey watakbiiratu alixraami iyo takbiiratu alixraam waalqiyaamu iyo qiyaamka qiyaamka wuxuu rugni u yahay waa soo marnay salaadaha dhan miya mase waa salaadaha faradka ee waajibkaa salaadaha faradkaa we amaa qofka hadduu sunnaysanayo maxaa u bannaan inuu fadhi ku tukado waa u bannaanta xataa hadduu caafimaad qabo salaaddii saxiixa waaye hadduu fadhi ku sunnaysto laakiin qiyaamka waxaa loo shardiyaa waa faradka iyo waajibka walfaatixatu iyo faatixadii warukuu walrukuucu iyo rukuucda faatixadana waa soo marnay adiladeeda inay tahay ruknun min arkaani asalaa warukuucu iyo rukuucda wa tuma'niinatuhu ay tuma'niinatu rukuuc rukuucda xasilidda lagu xasilayo walictidaalu iyo ictidaalka ictidaalka waa istaagga qofka uu rukuucda ka soo istaagayo wa tuma'niinatuhu wasujuudu iyo sujuuda wa tuma'niinatuhu iyo tuma'niinadii sujuuda waljuluusu bayna asajdatayn iyo labada sujuud inta u dhaxaysa oo la fariisto wa tuma'niinatuhu iyo ku xasilidiisa والتشهد الأخير إيه تشهد كدنبه وجلوسه إيه فدغ لو فريسانيو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لو صليو فيه فيه محول جدا أي في التشهد الأخير والتسليمة الأولى إيه تسليم طهر وترتيبها iyo arkaantaas la soo sheego la tartiibiyo haakadaa sidaa loo tartiibiyo si u kala horeeyaan in loo kala hormariyo taasi waa arkaantii salaada mid walba oo arkaantan ka midana asoo faahfaahsan horaan usoo qaadan wa abcaaduhaa sittatun culummada ama fuqahada shaaficiyada qaar ka mid ah afartii aan soo marnay ama afartii uu sheikhu noo sheegay suu u qaybiye u qaybiyaan shuruud arkaan abcaad iyo sunan qaarna waxay yidhaahdaan shuruudun shuruud qaybta labaad waxay yidhahdaan waa arkaan qaybta saddexaad meesha abcaad uu ka yidhi sheikha raximahullah waxay yidhahdaan sunan abcaadu waa qayb sunankii ka mid ah wa sunanun meeshuu yidhaahdana waxay ka cabireen hay-aatu salaa salaada hay-adaheeda iyo qaabkeeda culimmada sidaa ka cabirta waxaa ka mid ah abu shujaac matn abi shujaacan ku soo marnay asigu wuxuu u qeybiyey shuruud iyo arkaan iyo sunan iyo hay-aad hay-aad meeshuu shiikhu hadda marka abcaad uu ka yidhi asiga muxuu ku bedelay sunan buu ku bedelay meeshuu shiikhu yidhi sunanna muxuu ku bedelay hay-aad ayuu ku bedelay abcaad waa jamcu bacdi macnaha waa qaybo salaadii ka mid ah waa qaybo salaadii ka mid ah bacdu ahlilcilmiba waxay yidhahdeen ayagoo arrintaasi tusaalaynaya waxay ku tusaaleeyeen waxay yidhaahdeen rugniga ama arkaanta insaanka marka lagu tusaaleeyo arkaantu waa madaxa bay yidhaahdeen qofka haddii madaxa laga gooyo ma jiraya ma jiri karo arkaantu waa madaxa bay yidhahdeen shuruudana waxay dhaheen waa xayaatada iyo nolosha insaanku oo ku dhaqdhaqaaqayo abcaadana waa acdaada bay yidhaha waa xibnaha sunankana waxay dhaheen waa tinta iyo ciddiyaha timaha iyo ciddiyaha waa laga maarmaa soo ma bimacnaa hadduu qofka ciddiyaha iska jaro iyo hadduu timaha iska jaro jirhkiisa dhaawac gaari maayo macnaheedu waxa waaye shay sunnaha hadduu ka tago salaadiisa dhaawac gaari maayo warkaasi macnihiisu ma ahan in sunnada nebiga la xaqiraya sala allahu calayhi wasalam laakiin waxay culammadu noo cabirayaan oo ay noo rabaan inaan fahamno uun keliya in haddii shay sunnaa laga tago salaada dhaawac uusan gaarayn intaa waa meesha uga socdaan ee maaha in la leeyahay sunnadii nebiga cidiyahay la mid tahay iyo timahay la mid tahay ma aha sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ma bannaana in la fududaysto ama istikfaaf lagu sameeyo laakiin hadda axkaamaan ka hadlaynaa mar haddii xukun laga hadlayo sunnada mowqiceedu waa maxay rugniga mowqiciisu waa maxay shardiga mowqica u dhacaya waa maxay in la fahmo muhiim waay arrintaas marka in la fahamsiiye ugu talagaleen waxay yidhahdeen marka sida madaxa haddii la gooyo insaanka uusan u jiri karin ayaan rugnigana uga maarmaynin in lala yimaado salaada qofka haddii xayaatada laga qaado ma jirayaa ma noolaanayaa ma noolaanaya maxaa yeeley xayaatada waaba nolosha taasina waa arkaanti waa shuruudii haddii gacan laga jaro ama lug laga gooyo ma dhimanayo soo ma waa insaanna ma lagu magacaabaya ha insaan waayaa la leeyahy insaannimada uga bixi maayo in gacani ka go'da ama lug ka go'da laakiin maxaa ku jira ya naqsiyaa jira soo mah naqsi baa jira idan abcaadda wax ka mid a haddii salaada la waayo maxaa galaya naqsiyaa galaya naqsigaasna sujuudu sahwi baa lagu kabayaa bay leeyihin sunanka ayagu waxay yidhahdeen waa kasha- kashacri waaladfaar oo macnaheedu waxa waaye haddii shaygii sunnada ahaa ee tatawuca ahaa uu ka tago ama uu la imaan waayo salaadiisu waxba u dhibi mayso salaadiisu waa saxiixa ku saamoobi mayso sun- shaygaa sunnada uu ka tegay sida haddii cidyaha uu jaro ama madaxa uu xiro uusan jirhkiisa kale ugu saamoobaynin qolo kalena waxay ku tusaaleeyeen qasri iyo guri la dhisayo guriga markii la dhisayo hadda masjidkan oo kale ama guriba ku magacaaw guriga wuxuu leeyahay saqaf iyo tiirar uu ku taagan yahay iyo wuxuu ka dhisan yahay soo ma tiirarkaas uu ku taagan yahay waa arkaantii saqafka guriga iyo wixii soo raaca ee uu ka dhisan yahana waa shuruudii daaqadaha iyo albaabada laga soo gelayana abcaadi waaye bay yidhaahdeen rinjiga iyo qurqurxinta la marinayana waa sunankii bay yidhaahdeen ilan sunnadu salaaday qurxinaysaa la imaanshaheeda waa sifadii ugu fiicnayd weeye macnaha guriga markii la qurxinayo waa la rinjiyeeyaaho rinjiye qurxoonaa la mariyaa soo maa salaadaada sida ugu qurxoon markaa u tukanayso waa inaad sunankii la timaado waxyaabihii sunnooyinka ahaa fi salaa inaad la timaado calaa kulli xaal abcaada shiiku halkan uu ku sheegay culammada qaar waajibaad ay ka cabiraan culammada qaar oo aan shaaficiyada ahayn waxay ka cabiraan waajibaad waxyaabaha abcaadda uu shiiku ku keeni doono bacdulculamaa waxay u arkaan inay waajibaad tahay waajibaadka ay ka mid tahay wuxuu yidhi wa abcaaduhaa salaada abcaadeeduna sittatun waa lix abcaaduhaa waa jamcu bacd yani waa qaybaha salaada sittatun lix wey atashahud alawal atashahud alawal wa juluusuhu sida saxiixa waajib waay hadda halkan abcaaday ku magacaabeen soo ma culamada qaarna waajibaatu salaa bay ku magacaabaan salaada waajibaadkeeda haddii laga tago sujuudu sahwi waa lala imaanaya oo lagu kabaya atashahud alawal tashahudka hore wa juluusuhu iyo fadhiga loo fadhiisanayo tashahudka hore tashahudka hore waa tashahudka dhexe yacni waa midka salaada dhexdeeda lala imaanayo markii la leeyahay atashahud alawal macnaheedu waxaa waaye tashahud kama horeeyo kaasaa ugu horeeya ilan laba tashahud ay salaadaasi leedahay midka hore waayo midka markii la leeyahay atashahud alawsat maxaa awsat loogu magacaabay waxaa laga wadaa tashahudaa ka horeeya mid kalena waa ka dambeeya miya saasoo wasad iyo dhexda ku galay ma aha alawsat maxaa laga wadaa bimacnaa wasad salaawa salaadu dhexda u dhaca ilan laba ragcaa ka horeynaysa labana way ka dambaynaysaa hadduu maqrib tahay salaadu hal ragca ka horeynaysa hal ragcana waa ka dambaynaysaa ragcadaasi dhexe ayaa tashahudka lala yimaad awsad marka waxaa loo leeyahay waa xagga salaada markii laga fiiriyo alawal markii la yidhaahdana maxaa loo fiiriyey xagga tashahudkaa loo fiiriyey waxa la fiirinayaa kala duwan marka tashahudkan hadduu imaamku hilmaamo ama qofka tukanaya salaada ama imaam ha noqdo ama ma'muum hadduu hilmaamo istaago asoon tashahudkii dhexe fadhiisan marka koowaad horta hadduu istaago soo noqon maayo taas in la fahmo waa muhiim hadduu istaago uu markuu istaago uu soo xasuusto soo noqon maayo haddaad aragta marka imaamkii oo tashahudkii dhexe ka kacay ee istaagay ha raadinin inuu soo noqdo waa sii soconaya laakiin markuu tashahud alakhiir u fadhiisto tashahudka uu la yimaado oy u dhiman tahay keliya inuu salaamo noqsado ayuu sujuudu sahwi la imaanaya laba sujuudoo sujuudu sahwi ayuu sujuudayaa markaa kadib ayuu salaamo noqsanayaa sujuudu sahwiga tashahud alawsat dhexdiisa loola imaa yacni dartiis loola imaanayo sujuudu sahwigaasi waa qabla salaam waa intaadan salaamo noqsanin ka hor arrintaana nabigay ku dhacday sala allahu calayhi wasalam wuxuuna tashahudka la yi yacni wuxuuna la yimid sujuudu sahwi intuusan salaamo noqson ka hor ayuu sujuudu sahwi la yimid sujuudu sahwiga marka wuxuu kabayaa naqsigii salaadaada ka soo gaaray tashahudul awsat tegitaankii aad ka tagtay sujuudu sahwi baa lagu kabaa laakiin haddaad rugni ka tagto arkaantan soo marnay ka mid ah sujuudu sahwi ma lagu kabayaa maya rugni haddaa ka tagto waa inaad soo celiso rugni haddaa ka tagto waa inaad soo celiso maalan adoo sujuudsan ragcadii koowaad sujuuddeedii labaad waa tusaale ayaa waxaa soo xasuusatay inaadan rukuucin inaadan rukuucin aad soo xasuusatay oo saa u taagneedaa hoobatay oo sujuud iska aaday markaa labadii sujuud sujuudda waxaa soo xasuusatay inaadan rukuucin inaadan ictidaal la imaan laba rugnibuu markaa ka tega soo ma muxuu samaynayaa salaadda ma sii wadayaa maya ragcadan hadda uu tukanayo waa ilqaynayaa ragco jirta maaha middaan uu rukuucdeeda ka soo tegay xisaabsan maayo waa soo istaagayaa markuu sujuudda ka soo kaco ragcaduu u soo istaagowna kow uga bilaabayaa salaaddii maxaa yeeley tii hore maxay noqotay yaa salaad baailahay noqotay soo maa ragcadii hore salaad waxay no ragcaan jirin waay maxaa yeele rugniyaa laga tegey rugni hadduu ka taga marka sidaasuu samaynayaa markuu salaadda dhammeeyo kadibna maca daalika waa sujuudu sahwi waa la imaanaya hadduu rugni ka tago rugnigana waa soo celinayaa sujuudu sahwina waa la imaanaya laakiin hadduu waajib ka tago maxaa ku filan sujuudu sahwi keliyaa ku filan التشهد الأول وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأول تشهد كهر دحديس النبي لو صلى صلى الله عليه وسلم وآله إي النبي صلى الله عليه وسلم أهل كيس إن لو صليه في الأخير أي في التشهد الأخير تشهد كالدنب هذا حصوصتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله شيء غلبا وكلا قال مركان سومرين mar wuxuu noo sheegay asalaa cala nebiy in lagu gaabsanayo fi tashahud alawal fi tashahud alakhiirna wuxuu yidhi waxaa la raacinayaa ehelkiisa in lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam waalqunuutu qunuudkii baa ka mid ah abcaadu salaa qunuudka wuxuu ula jeedaa waa qunuut lfajri yacni salaada subax in la qunuudo masaladaasna horaa u soo marnay qunuut lfajri cinda shaaficiya haddii laga tago sujuudu sahwigaa lala imaanaya shaaficiyadu sidaasay qabaan hadduu imaamka salaadda subax uu qunuudi waayo ama qofka keligii tukanaya salaadda subax uu qunuudi waayo waxay leeyihiin markuu salaadda gebagabaynayo waa inuu sujuudu sahwi la yimaad horaana waxaan u soo marnay qunuutulfajri inuu bidca yahay salaadda subax in qunuud la daa'imaa waa bidca hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalamna way khilaafsantaha xadiidka ku soo arooray arrinka oo ah nebiga inuu qunuudi jiray xataa faaraqa addunyaa waa xadiid daciifa qunuudkuna waa mashruuc fi nawaasil hadday nawaasil dhacdo musaa'ib ay timaado shanta salaadood ayaa la qunuudayaa salaatulfajri lagu gaar yeeli maayo wa qiyaamuhu qiyaamku muxuu ula jeedaa ay qinaat wuxuu ula jeedaa qiyaamu alqunuud ilan qunuudka qiyaamu u baahan yahay soo ma marka la qunuudayo waa in la taagnaado taagnaantaasna wuxuu leeyahay abcaada salaadii ka mid maya in la qunuudo mashruuc ma ah haddaysan qunuudku mashruuc ahayn qiyaamkiisuna muxuu noqonayaa asigana meesha kuma jiro wamaa cadaa daalika wixii intaa ka soo hara sunanun sunnooyin waayeegu intaa wixii ka soo hara waa sunan waa tatawucaad waa haddii haddii aad ka tagto salaadaada wax naqsiga geli maayo intaa sheekh wuxuu ku soo gebagabeeyey sifatu salaa wuxuu ku soo khatimay arkaantii iyo shuruudii iyo abcaadii iyo sunankii salaada wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin